kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe dalka swiden oo ka mida waddamada soomaalida qurbaha ay ku barakaceen amaba ay qaxootiga ku yihiin ayaa wakhtigan waxaa ka jiro isbeddello waaweyn inta la og yahay waxaa la sheegay in waddankaasi la yareeyey tiradii dadka qaxootiga magangelyo doonka ah ee laga soo qaadi jiray daafaha caalamka waxaa sidoo kaleto sharci dhowaantan la meel marin doono imtixaanaad la sheegay in loo geli doono qaadashada jinsiyadda waddankaasi haddaba qodobadaas iyo kuwo kale oo tiro badan oo saameynaya dadka qurba joogta soomaalida ee dalka swiden ayaa waxa aan khadka telefoonka ee gothenburg aan kula xiriiray leyla cali cilmi oo iyadu ah mudane baarlamaan baarlamaanka dalka swidhenna ku jirta lagana soo doorto magaalada gothenburg iyada oo ka tirsan xisbiga green bardy leyla ugu horreyntii aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka qurbe igala qaybgelayso soo dhowow bal ugu horreyntii waxaad iga warantaa qurba joogta ku dhaqan dalka swidhen eed adigu ka mid tahay ee fursadaha helay hadday noqoto in dowladda aad ka mid noqotaan kuwa shaqaalaha noqday kuwa ka mid noqday dowladaha hoose sida sweden dadka soomaalida iyo qurba joogtaba ay u tahay waktigan wax weeyaan walaal sweden horta waa wadan soogaleetiga ama dadka ajaanibta yani qaxooti badan qaabilay xilliga hadeertaanayta weliba qaxootiga suuriya soomaaliya ka imaanayaba yacnaha wadamada ugu yurub ama wadanka koowaad yacnaha qaabilaada tirada haddii la fiiriyo wadanka ugu qaabilaada badan weeyaan xagga qaxootiga siyaasadoodu waa siyaasad iska furfuran oo waxa weeyaan multiculturalism bay ku dhisan tahay siyaasada sweden oo qofku waxa weeyaan adeega wuxuu ku helayaa luuqadiisa inkastoo haddana waxa dhinac socda cunsuriyada sweden ku siyaada keliya maaha sweden laakiin yurub oo dhan haddii la fiiriyo yana waxaa la dhaho alternative rightska ama nationalismka xisbiyada aaminsan ayaa ku awoodeystay yurub oo dhan sweden oo kale waxay xisbiga saddexaad hadeetaan waa swedish democrat xisbiga la yidhaahdo waa xisbi cunsuriya taana waa laga dareemi karaa wadanka siyaasadiisu inuu isbedel ku yimid maadaama nimankan awoodooda ay maadaama ay awoodooda ay siyaaday waa tahay gabadhii ugu horreysay oo xijaaban muslim ah soomaaliya kasoo jeeda dabcan haddii aad tahay oo asal ahaan baarlamaankiina ku biirtay arrintaasi aragti ahaan siday u arkeen dadkaasi aragtida kuwa fog leh ee dalka sweden runtii aniga markii lay dooranayay waxaweya dhaliilo badan oo xagga xag jirka midig ka yimid baa jira oo ay aniga ay dhaliileen oo ay dhaliileen macnaha dadka xaafadaha ajaanibka ku badan yihiin oo kale siyaasiyiinta kasoo baxaya inay yidhaahdeen macnaha dadkan ama reer ahaan bay isugu codaynayaan ama jinsiyad ahaan bay isugu codaynayaan taasoo ku ah gaf weyn yacnaha dadka soomaalida ama dadka ajanabiga swedishka ah oo xaafadaha social economica ano aan ka imid oo kale degan waa yacnaha gaf waayo qof walbaba choicekiisa dimuqraadiyad waa mid u gaara waa miduu xaq ugu yeesho maadaama uu muwaadin swedisha uu yahay marka in qof kale uu arrintaa uu su-aal geliyo ama uu mugdi geliyo ayaa waxay ay gaf ku noqonaysaa dimuqraadiyadda inaga dhanna wada ilaalinaysa waa tahay leyla waxaa jirta in sharci la siinayo dadka ama loo ogol yahay maganda magangelyo doonka dalkaasi ku galay ee jooga ee sharciyada heese ee heladooda loona keeni karo bal taasi sharcigaasi haddaad nooga waranto
walaa waxaa jira horta sharci kumeel gaara oo la galay labada kun iyo shan iyo tobankii wixii ka dambeysay waxaa lalahaa sharci oo sharci kumeel gaara oo ku saabsan macnaha magangelyada waddankaanayto in yacnaha xanibaad lagu sameeyo maadaama labada kun iyo shan iyo tobankii qaxooti fara badan ee sweden ay ay timid qaxooti waddanku uu dhaqaano ahaan uusan qaadi karin systemka iyo nidaamkana uusan u dhisnaynba inaa qaabilaada noocaaso daweyninkaa leh inaan qaabilno intaas ummada marka taas waxay keentay in la xanibo ama la xadado magangelyada sweden laakiin dadkii magangelyada helay heshiiska hadda uu dowladani ay ku dhisan tahay waxa weyaan dadkii magangelyada helay in dadkoodii loo keeno xisbigan anugu ka tirsanahay ayaa u dooday dadka marka sharciga haysta maanta xaq buu uleeyahay qofkii ka maqan oo cayladiisa ugu dhow ah in loo keeno xisbiga greenka milyaar party sweden baa u dooday runtii dadka waa tahay marka ma waxay ka dhigan tahay in dalka sweden magangelyo doonkii uu qaabili jiray oo bannaanka laga keeni jiray xeryaha qaxootiyada iyo haddii ay noqoto meelaha waddamada caalamka qaxootiga joogo in la joojiyey mase guud ahaan dalkoo dhan ba ma qaadayo dad magangelyo doonoo waaba la yareeyeyba tiradii la qaadi jiray may may walaashay wax weeyaan lama xanibin laakiin waa la xadaday tirada yacnaha wadankan magangelyo ka codsan karaa macnaheedu waxa weeyaan sweden geneva convention eh, conventionka waanu ilaalinaynaa anagu ma- maaha inaan ka hor imaanay laakiin wadanka dhaqaale ahaan ma tiradii awalan qaabili jirnay tilalna mida ma qaabili karno waayo ma jirto yacnihii en, en, dhaqaalo dadkaas en, lagu soo dhaweeyo ama lagu qaabilo waayahay waa gartay tan qaxootiga haddii aan soo qaato qofka haddii uu ka baxo ama dhalashada waddanka uu qaadanayo waxaa jirta in la siin jiro sharciyada hadda imtixaano ayaa lasoo rogay oo qofka jinsiyadda qaadanaya dalkaasi oo xataa la raba aasaasi inuu luuqadii ka barto waxyaabo badan oo awal aan lagu xujeyn jirin dadka ee magangelyo doo- een, eh, jinsiyadda qaadanaya taa ayada laftirkeedana maxay tahay
walaal waxaa jirta en, sweden en, markeeda hore horta jinsiyadda imtixaan looma geli jirin muddo shan sanaa lagu qaataa jinsiyadda En, laakiin taa markii laga soo dago dadka ka yimid soomaaliya iyo dadka afghanistan ka yimid jinsiyadda waxay ku qaataan sideed sano maadaama warqadaha en, ama ducuma documentka eh, en, afghanistan iyo soomaaliya loo arko kuwo aan la ixtiraafsanayn marka waxay qaadataa muddo sideed sano hadda laakiin eh, heshiiska dowladdan lagu soo dhishay oo la dhaho the january agreement baa heshiis dhaha lagu soo dhisay eh, dowladda sweden hadda ay ku taagan tahay heshiiskaas waxaa ka tirsan marka background informationkan ku siinaya afar xisbido xisbiyood Um, waa xisbiga social democratska green partyga anugu aan ka tirsanahay iyo liberalska iyo xisbi kaloo la yihahdo centerka oo isaguna xisbi liberal ah marka xisbiga eh, liberalka ayaa wuxuu uu en, en, uu hirgeliyey oo heshiiskaas qodob isagu wata ay kamid tahay in imtixaan loo galo En, haddii jinsiyadda la qaadanaya hadda wixii ka dambeeya ah sharciga weli ma hirgelin laakiin waa sharci hirgeli doona within the coming years yacnaha ama twenty twenty one ama twenty twenty two buu hirgeli doonaa marka waxay noqonaysaa in markaa imtixaan loo galo jinsiyadda Eh, imtixaamada qaabkay noqon doonaan ama habka loo dhigi doono de weli lamaba samayno anigu macnaha midaan wax ka dhiiban kara maaha laakin waxay waxay u badan tahay inay ku saabsanaan doonto historyga wadankaanka ama dhaqankiisa iyo luuqadda qofku inuu uu uu- uu si buuxda u yaqaano waa gartay sidee ayay caqabad ugu noqon kartaa marka dadkii aan waddanka luuqadiisa aqoonin soo galootiga ahaa soomaalida iyo wadamada kaleeto ee qurbaha dadka ka imaado ee ayagu aan dalka u dhalanin ama jinsiyadda si fudud awal ku heli jiray wallaahi aniga wadanka mid noqoshadiisu inay badan tahay baan aaminsanahay En, waayo integrationka ama laqabsiga wadanku wax weeyaan wax lagu cabiri karaa ma jirto waxbarashada qofka bini aadamkaana siduu luqad u bartaa ama wax u bartaa waa sh- waa wax shaqsiga ku saabsan moogtahay mana u arka sharcigan inuu yahay sharci lagu soo reegi karo En, dad badan sababtay tahay dadku way kala fursado duwan yihiin En, waxaa jira macnaha qof aan fahmadiisu fiiqayn waxaa jira qof waayeelo ah macnaha marka sharci yacnaha dadkaas ay- oo- oo oo isku mid ah yacnaha maaha sharci dadka wada dhaqan kara marka anigu waan u arkaa inay caqabad ku tahay En, yacnaha dadka dadaalkooda maadaama a- el- aan u arko in arrintaanito ay mid ku noqon kartaba in dadka wadankan imaanaya inayba sharciyo waaweyn ka qaataan Waa.
maadaama la adkeeyey waayahay aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa fursadaada leyla cali cilmi iyo adigoo ka mida baarlamaanka dalka sweden inaad barnaamijka qurba iigu warantay waa tahay walaashay waa maadsantahay guud ahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaa barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegnay sharciyada dalkaasi sweden ee isbedbedelaya iyo saameynta dadka qaxootiga ah qurba joogta ah gaar ahaan soomaalida uu ku yeelan karo halkaasi waxaana marti iigu ahayd leyla cali cilmi oo iyadu ka tirsan xisbiga green party ee dalkaasi sweden lagana soo doorto gothenburg kana mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalka sweden barnaamijkii qurbana waa naga intaa intaynu midkaan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo